haboon ma ka maaranta
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaantiinba nabad meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faakhidaadda wararka oo xilligan oo kale aad kala socotaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax axada taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha labaad sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka faakhidaadda wararka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wefdi uu hogaaminayo oo ku sugan waddanka jarmalka ayaa halkaas waxa ay kula kulmeen ku-xigeenka xogyaha guud ee qaramada midoobay iyo madax ka socotay waddamada caalamka haddaba waxyaabihii madaxweynuhu uu halkaa u gaaray ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa waxaa kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan xildhibaanada baarlamaanka kulanaya ee maanta waxa ay ku yeelanayaan xaruntooda golaha shacabka haddaba waxyaabaha ay ka hadli doonaan ayaad barnaamijka aad ku maqli doontaan tuulooyinka hoos taga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay gacanta ku dhigeen waryaalaya halkaas maamul gobolka shabeellaha dhexe uu geeyey haddaba dadka halkaa ku nool waa sidee xaaladooda barnaamijkaaad ku maqli doontaan iyo wararka ugu waaweyn caalamka jelsi xalay ma badisay mase waa laga badiyey barnaamijkaad ku maqli doontaan qodobadaas iyo waxyaabihii kale ee nugu soo kordha ayaad barnaamijka aad ku maqli doontaan faad cabdigaas ayaa barnaamijkan farsameeya cabdirasaaq maxamed faarax anigoo ahna waa idinla socodsiin waa mar kale iyo faaqidaadda wararka madaxow majaha ma ka maaranta maskax iyo aqoon ma ka maaranta
dhinaca iyo jarmalka ayaan goor dhowaadi doonaa hase yeeshee xildhibaanada baarlamaanka kulan ayay maanta ku yeelanayaan xaruntooda golaha shacabka habdhowraha baarlamaanka xildhibaan maxamed cumar maxamuud oo badanaa oo barnaamijkan faaqidaada wararka igala qayb gala ayaa hadda qadka si toosa ugu jira xildhibaan haddaad imaqashaan haddaad imaqasho maanta maxaad ka hadli doontaan
bismillahi raxmaan raxiim maanta oo axada taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka february laba kun iyo lix iyo toban waxaa jira kulanka baarlamaanka waxyaabaha maanta lagu hadli doono waxaa ka mid a hinti sharceedka xanaanada xoolaha oo horay usoo maray akhrinta koowaad ayaa maanta mari doona akhrinta labaad sidoo kale mashruuca xasaanada iyo ugu dambeyn warbixin laga dhagaysan doono guddiga madax banaan ee xuduudaha waayahay markii aan fiirino dhinacan mashruuca dhinaca xasaanada ah yaa usoo gudbiyey baarlamaanka
waxaa usoo gudbiyey guddiga xerosaadka anshaxa xasaanada iyo daryaalka xildhibaanada guddigaasoo qaabilsan intaas aan kuusoo sheego idil isaga ayaa soo diyaariyey oo sanad ka hor ayuu soo diyaariyey balse nasiib darro lama helin wakti markaas uu ka oo mataqaanaa lagu daro ajendaha oo ajendooyinka faraha badanaa ee mataqaanaa lasoo horreyi jiray golaha shacabka marka maanta ayaa fursad loo helay marka intaas kusaa sheeg waaya marka guddigan idin soo gudbiyey miyaa idin akrin doonaa mase horey ayaa laidinkugu akriyay xildhibaanadiina
maya isla guddiga haddii aan guddoomiyaha si kale udhigin isla guddiga ama waxyaabo kale oo mataqaanaa oo barnaamijyo kale ay disan jireen oo ka duwan isla guddiga xeerosaadka maadaama isaga uu soo diyaariyey mataqaanaa isaga ayaa ka hor akrin doona golaha shacabka ka hor akrin doono kadibna xildhibaanadana markaas waxay dhegeysan doonaan qodobada markaas lasoo diyaariyey kaasoo oo
waa tahay dhinacan xanaanada xoolaha hindisharciyeedkan ku aadan waxaad marinaysaan maanta akrintii labaad haddaanan qaldanayn goorma ayaa la filayaa inuu soo gabagaboobo
maanta waxaa xildhibaanada fursad loo siin doonaa in ay ka doodaan hindisharciyeedka oo xanaanada xoolaha oo afkaartooda ay ka dhigtaan oo haddii ay jiraan su-aalooyin ay rabaan inay guddiga markaas ay guddiyaan ay sidoo kale ay weydiin karaan si loogu iftiimiyo meelaha qaarkood ay mugdiga kaga jiro kadibna afkaarahaas markay guddiga xanaanada hoolaha ee baarlamaanka iskusoo dabaridaan ayaa ayaa mataqaanaa kadibna wuxuu mari doonaa sida caadiga ahayd akrin saddexaad iyo iyo codayntii markaas iyo sharci noqon doona markuu saxiix madaxweynaha waaya maanta marka maanta marka ma guddiga keliya ayaa idinla joogi doonaa mase xubno ka socda dhinaca wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa idiin imaan doonaa
may guddiga ayaa guddiga ayaa la rabaa inay urursadaan guddiga oo uqaabilsan mataqaana xanaanadaha uqaabilsan waa guddiga beeraha iyo xanaanada xoolaha ayaga ayaa urursanaya afkaaraha kala duwan xildhibaanada ay goobta ka jeedin doonaan kadib ayagaa la rabaa inay iskusoo dubridaan waayahay warar waxaana soo gaaraya sheegaya in hindis sharciyeedkii ku aadanaa dhinac xisbiyada uu ka soo gudbay golaha wasiirada weli ma uu soo gaara dhinaca baarlamaanka
de sidaan ka warqabtaan shalay iyay mataqaanaa ay ahayd dariiqa uu soo maraya sharciyaad kastoo xukuumadda kusaba waxay tahay in marka hore markay isla ay soo ansixiyaan oo sharciyaad soo ansixiyaan in loo gudbiyo noqon loo gudbiyo gudoomiyaha baarlamaanka kadibna guddoomiyaha baarlamaanka warqadda kusoo lifaaqo golaha shacabka loo soo gudbiyo loo qaybiyo markaas ayaa mataqaana la cayini doona maalin markaas ay mataqaana loo soo bandhigi doono golaha shacabka loo soo bandhigo si akhriskooda markaas u maro waayahay aad baad umaadsantahay kaasina wuxuu ahaa xildhibaan maxamed cumar maxamuud habdhowraha baarlamaanka oo qadka telefoonka si toos ugu jiray xildhibaanku wuxuu iiga warbixinayay kulanka baarlamaanka maanta waxa uu ku saabsan yahay barnaamijka faaqidaada ayuu marti ku ahaa
idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta milayda heestiyo mugtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo waa tahay dhinaca iyo waddanka jarmalka ayaan aadaynaa wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa halkaa ku sugan cabdishakuur cali axmed waryaheena saakana uu warka soo saaray ayaa iminka stuudia ugula jira cabdishakuur madaxweynuhu horta maxaan ka ognaha sababaha u gaaray jarmalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo qayb ka yahay ee wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaan cumar xadliye waxay ka qayb galayaan shirka amniga ee monij oo ah kii konton iyo labaad ee waddanka jarmalka lagu qabto waxaana ka qayb galaya wafuud kale oo caalamka ka socta waxaana diiradda lagu saaraya arrimaha ammaanka ee dunida wafuudda ka qayb galayso aad bay u tiro badan yihiin hayeeshee madaxweynuhu intuu ku sugnaa waxa uu la kulmay ku-xigeenka xogaha guud ee qaramada midoobay john allison iyo sidoo kale wasiirka difaaca ee dowladda federaalk ee jarmalka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka britain iyo waxaa kaloo la kulma wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka norway iyo mas-uuliyiin kale oo ku sugan magaalada munich ee waddanka jarmalka halkaasoo shirka amniga uu ka socdo waxyaaba uu kala hadla waxaa kamid a taageerada ay siiyaan soomaaliya wadamada dunida gaar ahaan jarmalka iyo britain iyo norway iyo sidii loo sii xoojin lahaa dhinaca ammaanka ayaa wasiirada waxyaabihii uu kala hadlay kamid ahayd sida wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka difa wasiirka arrimaha dibadda ee britain iyo wasiirka difaaca ee waddanka jarmalka labadu waxaa diiradda lagu saaray kulamadii oo la qaatay dhinaca ammaanka waxaa kaloo kulamadaas qayb ka ah arrimaha bili-aadanimada iyo doorashooyinka soo socda iyo sidii soomaaliya looga taageeri lahaa intuba way ka wada hadleen madaxdii uu la kulmay shirkaasi intii uu socdana waxaa diiradda lagu saaray ammaanka marka madaxdaasi waxay ka wada hadleen iskaashiga soomaaliya iyo wadamada dunida gaar ahaan sida xilligan kala guurka ah iyo siyaasadda soomaaliya oo la filayo dabeeqada sanadka in doorasho ay dhacdo iyo dhinaca ammaanka sidii soomaaliya looga taageeri waya cabdishakuur marka ma ogaana ilaa iyo hadda waktiga uu shirka looga hadlayo amniga uu ka socon doono waddanka jarmalka iyo mas-uuliyiintana uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda inta ay joogi doonaan jarmalka shirka ilaa hadda waa uu socdaa oo wafuudda si gaargaarana kulamo gaargaarana way jiraan oo la qaadanayo waxaana la filayaa in warmurtiyeed laga soo saaro inkastoo ilaa hadda warmurtiyeedka aanay nala wadaagin madaxda hadalkaa ku sugan ee madaxweynuhu hogaaminayo haddana shirka weli waa uu socdaa oo waxaa la filaya in warmurtiyeed laga soo saaro diiraddana waxaa lagu saarayaa ammaanka marka waqtiyada soo aadan ayay nala wadaagi doonaan madaxtooyada shirkaasi iyo waxyaabihii kasoo baxa laakiin waxaa xusid mudan in si gaara madaxweynuhu uu ula kulmay dhinaca madaxdaasi uu kala hadlay sidii soomaaliya looga taageeri lahaa ammaanka iyo doorashooyinka maadaama hadda doorashooyinka ay ku xiran yihiin ammaanka laba kun lixiyo toban ammaanka sidii loo xoojin lahaa gaar ahaan dowladda britain oo iyada ballanqaadyo badanna sameysay qaybna ka ah midooda yurub oo taageeraya ciidamada xoogga dalka iyo kuwa booliiska iyo sidoo kale howlgalka amisom laakiin hadda waxaa la gaaray sidaad og tahay howlgalka qaramada midoobe soomaaliya wuxuu isku bedelay howlgalka taageerada soomaaliya halka markii hore oo ahaa howlgalka taageerada amisom howlgalka amisom oo ahaa markii hore taageeraya marka howlgalka sanadkan cusub ee michael keaton uu hogaaminayo ayaa howlgalkii taageerada soomaaliya lana filayo in wadamada dunidu markaasida dhinaca ciidamado kale kaabayaasha dhaqaalaha oo mashaariicda marka waxyaabihii madaxweynuhu kala hadlay madaxda caalamka ee wasiirka arrimaha dibadda ee britain ku jiro wasiirka arrimaha dibadda ee norway oo dowladaha taageera soomaaliya wasiirka difaaca jarmalka waxay ka mid ahayd ugu muhiimsaneed dhinaca amniga amniga amniga iyo doorashooyinka wayahay waxyaabihii kasoo baxa kulamadaas waan arki doonaa muqdisho markaan kusoo laabano wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka waxau leeyahay waxaan baarlamaanka horgeyn doonaa hindi sharciyeed ku aadanaa dhinaca xisbiyada oo xukuumaddu ay soo ansixisay
way jirtaay oo wasaaradda arrimaha guduhu sidaan ognahay dhowaan waxaa sharcigaasi hindi sharciyeedka meel mariyey golaha wasiirada iyadoo si wada jira wasaaradda arrimaha gudaha oo la tashanaysa wasaaradaha arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada guddiga arrimaha gudaha ee baarlamaanka iyo qowaro waxay soo diyaarisay sharciga axsaabta siyaasadda ee dalka golaha way ay maal mariyeen dhowaan waxaa loo gudbinayaa baarlamaanka oo iyana waajibkooda ka gudan doonay markaa kadibna uu gaari doono in madaxweynuhu saxiixo kadibna uu dhaqan galo sharcigaas si horo dhacay wasaaraddu uga hadashay wasiir dowlaha arrimaha gudaha cabdirashiid maxamed xidig oo warbaahinta qaranka u warrama waxa uu sheegay in sharcigaasi uu xadeynayo yacni dhibaatada lagala kulmi karo xisbiyada la iska furto hadda dadka iska sheeganaya xisbiyo iyadoo aana waddanku sharcigii jirin hadda ururo siyaasadeed ah yacni wuxuu sheegay in horta tallaabada ugu horreyso sharcigan uu sameyn doono ay tahay in xisbiyadan la iskaga dhawaaqay oo haddana sharcigoodaba aan jirin oo sharci aan haysan in la joojiyo ururadan siyaasadeed naftigooda ay imaado yani sharcigii la waafajiyo la kala xulo keebaa xisbi noqon kara keebaa xisbi noqon karin ay yaraan doonto in yani wasaaraddu siday sheegtay in xisbi nin isaga dhawaaqo yihahdo maanta aniga xisbi hebel aan ku dhawaaqay waxaa kaloo dadka fariin ay u direen ay ahayd inay ka fiirsadaan yani habka marka sharcigan uu meel maro xisbiyada la sameeyo xisbigee ku haboon inaa adiga taageerto xisbigee danta dalka ka fakarayo waxyaaba wasaaradda arrimaha guduhu ay ka hadlaysa arrintaas ugu muhiimsaneed iyo sidoo kale inaanay jiri doonin in xisbi si gaara loo faquuqa laakiin ay noqon doonto ay jiri doonto nidaam lagu kala xulo keebaa xisbi noqonaya keebaa xisbi ahayn xisbi gobol un ka dhisan xisbi waxaa laga yaaba in muqdisho ku ekaado in waxaa laga yaaba meel kale ku ekaado xisbiga xateer la fiirin doono yani xisbi soomaaliyeed miyawada olo waayahay aad baad umahadsan tahay cabdishakuur cali axmed waryaheena saaka dhinaca war soo saarka inoo qaabilsanaa ayuu ahaa oo barnaamijka faaqidaada wararka aan qodobo kuwa ku aadan warar ku waaweynaa saaka aan weydiinay
maskaxiyo aqoon ma ka maaranta ilayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada icnohoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi
waataan dhegeystayaal barnaamijka faaqidaada wararka ayaan weli ku guda jirnaa dhinaca gobolka shabeellaha dhexe ayaan aadaynaa dhowaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxa ay gacanta ku dhigeen tuulooyin hoos taga degmada mahadaay halkaas oo ay horey gacanta ugu hayeen maleeshiyada argagixisada ee al-shabaab maamulka mas-uuliyiin ka tirsan iyo wariyaal ayaa shalay halkaa tegay abuukar axmed bacadle wariyaheena gobolka shabeellaha dhexe wariyaashaas ayuu ka mid ahaa iminka uu qadka si toosa ugu jiraa abuukar anigii dhegeystayaasha bal marka hore warbixin kooban oo sawir ahaan bal naga sii tuulooyinkii aad tagteen xaaladooda sidaa ahayd
santahay tuulooyinkaan tagna waxaa kamid a quracmadooda iyo biya cadde iyo deegaano kale oo ku dhadhow deegaanka biya cadde tuulooyinkan waxay kala hoos tagaan degmada mahadaay iyo degmada jowar waxaa halkaasi nala socda markii aan gaarayna maamul gobolka shabeellaha dhexe hogaaminaya guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ali cabdullaahi culuf markii halkaasi gaareen waxaa si deeran u soo dhaweeyey shacabka ku nool deegaanka beecadde iyagoo u hamuun qaba in ay mar arkaan maamulka gobolka shabeellaha dhexe dowladda federaalka soomaaliya oo soo gaara deegaanadaasi maadaama dhowr sano ay cadaadis ku hayeen kooxda argixisada shabaab oo ka qaadayen lacaga bad ah marka shacabka waa isu soo baxay si deeran ayay maamulka usoo dhaweeyeen maamulka ayaa halkaasi kula hadlay waxaana maamulka u sheegay in dadka deegaanadan ku nool in muddo ah shabaabku ay lacagaha baada ka qaadanayeen naftooda ay maalkooda banaysteen in aan wax dhibaataha dawladdu u geysanayn waxay ka codsadeen maamulka in ay la shaqeeyaan ciidamada halkaasi gaaray iyadoo ay sheegeen dowladda federaalka soomaaliya gaaraan gudoomiye gobolka uu sheegay in maamul loo dhisayo hase ahaatee maamul ay wada aysan jirin oo iyaga lala tashan doono ciddi ay iyagu danaynayaan oo ay isku soo raacaan maamulka waa ansixin doono marka shacabka halkaas ku nool si wacan ayay usoo dhaween maamulka waayahay marka abuukar dhinaca maamulka markii aan ka gudubno dadkaasi ay muddada ay haysteen maleeshiyadan al-shabaab maxay kuu sheegeen haddaad qaarkood wareysatay
dadkaasi mar aan la sheekaysto waxay ii sheegeen in dadkaasi dhibaatooyin fara badan ay ku hayeen hase ahaatee ay welwel badan ay ka qabeen markay baxayeen ayaa waxay u sheegeen ciddii markii ay soo gaareen dowladda federaalka soomaaliya ciddii la hadasha ama salaanta ama wax ka galata in ay qoortiga goyn doonaan iyagoo xilligii aan la joogno taleefanaha hanjabaad ah ay usoo diraayeen goobaha ay ku carareen oo ay ku dhuumaalaysanayeen ay taleefana ka soo diraayen ay u hanjabayeen hase haatee guddoomiyaha qudbada oo jeediyey ayaa waxaa ku jiray in qof cararta taleefon buuraha kasoo diraysa aysan dadkani wax ka qaadayn dawladdu la joogi doonto hase haatee shacabku wada shaqayn looga baahan yahay goobaha ay ku dhuumalaysaneen dadkaas inay soo sheegaan si tallaabo looga qaado wuxuuna guddoomintaas ku daray in goobaha farqutiriska ay ku dhuumaalaysanayaan oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe gaara guud ahaan soomaaliya kooxdaas wakteeda ku dhacay lagana erbtiri doono marka guddoomiya sidoo kale waxaa u sheega dadkaasi in dadkii xilligii halkaan haysteen la macaamili jira oo naftooda maalkooda si uga badbaadsadaan oo haysan oo ay xor yihiin ay deegaanooda kusoo noqon karaan caruurtii ay maran habaabiyeenna waalidiinta wuxuu sheegay in ay caruurtooda u yeeraan si loo dhaqan celiyo waayahay dadka haddaad la sheegaysatay dhibaatooyinkii lagu heen jiray ay ku sheegeen maxaa ka mid ahaa waxaa maamulka iyo wariyaashaba ay geeyeen dadku gaari ay gubeen oo ay sheegeen in uu qaad keena saati dadku ay sheegeen wax qaab in uusan keenin magaalada sidoo kale goob ay ku toogteen nin dhalinyaro ah ay sheegeen in dawladda oo jaajuus ahaa ahaatee nin dhalinyaro ah deegaanka iska nool uu ahaa oon waxba galabsanin goob ay ku dileen iyo gaarigoo guban weliba sawirkiisa oo goobka yaal ayayna tuseen marka cagajugleyn fara badan ayay shacabka ku hayeen sida ay noo sheegeen waxayna sheegeen iminka laga bilaabo in ay dawladda si wacan ula shaqayn doonaan si kooxdahaasi haraaga al-shabaab aysan dib ugu soo noqonin waxayna sheegeen ka codsadeen weliba deegaana ku dhowdhow biicadda sida miir tugo caalaley caalbaraf oo caalikoor califool dheer iyo qabdo deegaana wardhagax warciisa oo duleedka ka xiga in sida u dhaqsiyo badan dawladdu ay gaarto si dadka halkaas iyana ku dhaqanaysa dhibaato ugu geysan waayahay dhinaca adeeg adeegyada bulshada meesha ka waran hadday ahaan lahayd dhinaca caafimaadka hadday ahaan lahayd dhinaca waxbarashada bal ka waran nolosha dadka
waad maadsan tahay dhinaca barashada weliba caafimaadka haba yaraatee wax adeeg caafimaad ama adeeg waxbarasho haba yaraatee kama jiraan halkaasi iskuulkiilay oo ay fiiqdeen oo qaawan ayayna tuseen caafimaad haba yaraatee ma jiro waxbarasho ma jirto marka hase ahaatee deegaanadani oo ah deegaano aada ganacsiga u horumaray ayaa suuqyadaas si weyn ganacsigooda dhaqdhaqaaqaaga dhaqdhaqaaq aada u wacan oo ka socday waxaa loo kala iibsanaya looska oo kasoo gaa deegaankaasi sisintii ganleydi digirtii iyo qudaar kala duwan marka dhinaca ganacsiga magaalada way shidneed way siina shacabkuna aada ayuu usoo buux dhaafiyey xooliyoo kale ayaa suuqyada aada loogu kala ganacsanaya hase haatee wax waxbarasho ah iyo caafimaada ma ka jirin deegaanadaasi sida hore looga bartay goobaha ay ka taliyaan in adeegii caafimaadka waxbarashadaba aysan jirin maadaama bulshada aysan nolol caafimaad iyo mid waxbarasho ogoleen kooxda ugus aadaadiga al-shabaab waayahay ugu dambayntii marka wakti cayiman ma uu sheegay maamul gobolka shabeellaha dhexe in tuulooyinkaas uu maamul ugu magacaabayo
khudbadii ka jeediya ayaa waxaa ku jirtay in ay la shaqeeyeen ciidamada dawladda halkaasi ku sugan dhinaca amniga ay kala shaqeeyaan guddoomiyaha ayaa shaal galab dib ugu soo noqday magaalada jeer wuxuuna sheegay in uu dib ugu soo noqon doonya hase ahaatee wada tashiyo dheer dadka deegaanka ku nool mas-uuliyiintooda oday dhaqameedooda iyo madaxdooda dawladda kamidka ah in wada tashiyo dheer ay geli doonaan kadibna maamulkii ayagu isku raacaan oo maamul guddoomiye gobolka iyagoo hogaaminaya keeni doonaan deegaanadan dadkan u sheegi doonaan in ay la shaqeeyaan
waryaheena abuukar axmed bacadle oo inooga soo warrama gobolka shabeellaha dhexe ayuu ahaa oo qadka telefoonka si toos ugu jira wuxuuna ka mid ahaa dhowr wariye oo maamul gobolka shabeellaha dhexe uu shalay geeyey tuulooyin hoos taga degmada mahadaay oo ay ka mid tahay tuulada biicadde halkaas oo dhowaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ka xureeyeen maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab weli waxaad la socotaan barnaamijka faaqidaada wararka
wawliyumayrax matanaweeyo meelbay ka wadatay soomaali waa mid wawliyumayrax matanaweeyo meelbay ka wadatay idigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskaxiyo aqoon maka maarantaa idigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskaxiyo aqoon maka maaranta
qaybihii dambe ee barnaamijka faaqidaadda wararka ayaan isla soo gaarnay wararka ugu waaweyn caalamka haddii aan saaka fiidhino warbaahintu waxa ay qaadanayaan warkaan looga hadlayo kulankan looga hadlayo dhinaca amniga ee ka soconaya waddanka jarmalka waxaa kaloo ka mid a wararka ugu waaweyn warar ka imaanaya magaalada caasimada oo ah dalka jamhuuriyadda bartamaha africa ku taala ee bangi ayaa sheegaya in halkaa dadka ku nool ay maanta u dareerayaan codbixinta dhowr jeer oo hore ayaa dib loo dhigay in dadka ay codkooda ay dhiibtaan hase yeeshee maanta ayuu si rasmi ah u bilaaban doonaa horyaalka waddanka ingiriiska kulamo dhowra ayaa la ciyaaray kooxaha waaweyn qaar waa laga badiye kuwana way badsheen manchester united laba iyo hal ayaa looga badshay chelsea waxa ay gaartay guusheedii ugu weyneyd tan iyo markii uu bilowday horyaalka premier leaga ee dalka ingiriiska shan iyo hal ayay uga badisay kooxda newcastle united ciyaaryahanadii waaweynaa ayaa chelsea u safnaa xalayto shantaas shan iyo halayna ku badisay waxaa kaloo jiray kulan adag oo dhinaca horyaalka waddanka talyaaniga ahaa yuventus iyo napoli ayaa isku baxay kulankuna wuxuu ahaa mid aad u culus waxaana laga dareemayey marka yuventus ay ku badisay hal iyo eber kooxda real madridna afar iyo hal ayay ay ku badisay waxaana kulamadaas dhammaan laga dheelay horyaalka horyaalada wadamada caalamka iyagoo intaas ka faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena dhinaca sboortiga intaasna waxaan kusoo afmeerayaa barnaamijkii faaqidaada wararka oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ciyaarta real madridna afar iyo laba ayay kusoo dhammaatay haddaba fahad cabdigaas ayaa barnaamijkan farsamaynayay cabdirasaaq maxamed faaraxna wuu idinla socodsiinaya dhammaanteenu isku duuban waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo soomaaliya i nabad
wawliyumayrax matanaweeyo